Wadallada ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa qabatay kulan ballaaran oo looga hadlayay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah iyo sharciyada muhiimka u ah maqaamka caasimadda. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ururo kala matalaya dhinacyada siyaasadda, arrimaha bulshada, odayaal dhaqameed, haween iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha Wadallada ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho, Maxamed Cadceed Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
Kulankan ku saabsan ka doodista dastuurka ama sharciyada dalka hadda ka jira iyo maqaamka muqdisho yacni waa kulan aan rabno inaan ku falanqeyno sidii lisu waafajin lahaa howsha socotee hadda ee dib oogista daskuur dastuurka iyo sidii muxuu ahay maqaamka muqdisho loo asteyn lahaa ama loo waafajin lahaa ee dastuurkan hadda socdo ee waxaad ogtihiin ee dastuurkan haddii socdo ee shan cutub oo ka mid ah waxaa la mariyey muxuu ahaay ee baarlamaanka inkastoo weli doodo ay ka taagan yihiin ee haddana markaa fiiriso ee waa qabyo waxaa socda haddana in haddana afar cutub oo kale ah ee iyadoo ay jirto muxuu ahaay doodo laga qabo arrimahaasi dhan annagana marka maanta waxaan kulankan ujeedkiisu yahay inaan aragtideena ka falanqeyno war sidii arrimaha hadda socda iyo muxuu ahaay dastuurkan iyo maqaamka muqdisho oo weli muxuu ahaay aan asagana weli aan go-aan laga gaarin sidii talooyin iyo aragtiyo kala duwan aan uga yeelan lahayn Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulankan ayaa bogaadiyey dadaalada socda iyagoo muujiyey muhiimadda ay leedahay in dastuurka dalka la dhammaystiro si waafaqsan rabitaanka shacabka.
howlahaasoo dhan way noo yaalaan laakiin meesha waxaa ku jiro oo oo loo baahan yahay oo mujtamacan u baahan yahay in constitutionka la dhammaystiro waxaa loo baahan yahay in gobolkan banaadir uu maqaamkiisa helo waa in loo fikiro si soomaalinimo ah waxayna u baahan tahay in laga baaraandego see loo kala saaraya caasimadda iyo gobolka naftigeeda iyadana waxay leedahay shuruuc gooniye dad goonaya yaqaan annaga waxaa waaye odayaalaan nahay waa noo waa u jeednaa si wax kuquman yihiin laakiin dada awood u siila insha allahu tacaala gobolka banaadirsa xaggee waay yacnii inaan kala qaadno aaday muhiim u tahay sababtoo ah dadka weli waxaa isaga qasan gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho marka waa in arrintaasi eh, annagoo ku hadlayno eh, magaca ururada bulshada rayidka waxaan soo jeedinaa arrintaasi in maaragta loo istaago doodahanna la badiyo Si kastaba ha ahaatee, Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka dalkeena Soomaaliya ayaa wado dadaallo lagu horumarinayo isla markaana lagu dhammaystirayo dastuurka si meesha looga saaro midka ku meel gaarka ah.